wasaaradda macdanta iyo badroolka ah maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay shir looga hadlayay xal uu hiridda dabka ka dhasha kaalmaha shidaalka shirkan ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada kismaayo iyo xubno ka socday ganacsatada kaalmaha shidaalka ee magaalada kismaayo maxamed xuseen dero wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka maamulka jubbaland oo ka hadlay shirka ayaa sheegay in wasaaradda ka shaqey doonto sidii loo sharciyey lahaa kaalmaha shidaalka magaalada kismaayo maya hal qofaa jira oon tegay meeshu kaalinta ka furanayo oon soo fiiriyey agagaarkiisa dhan baan eegay oon ku yidhi adiga asiyeesha waa furan kartaa degmada markuu la tegey waxaa la soo siiyey ogolaashihii warqaddayda markay arkeen ninkaas sababta uu ku qaatay in uu warqadda shatiga aniga iga qaatane degmadaa soo celisay guddoomiye ku-xigeenka degmadaa soo celiyey wuxuu ku yidhi haddii aad rabto inaad kaalishayso furato orod u tag warqad iiga ka wasaaradda batroolka ninkaasaan ugu mahad celinaya waa guddoomiye ku-xigeenka laakiin inta kale cidda warqad siiso anigu ma aqaan ayagoo gaastation iska furta markaanu imaadana warshati ma haysataa xildhibaankoo kale soo booda wuxuu leeyahay waa iidaaniyo way dhacdaa boqolkiiba sagaashan wasiirka ganacsiga shalaan ka wada hadalnay waxaan ku yidhi cid kasta ee ku imaata ee ganacsi furanayso hala weydiiyo horta maxaad furanaysaa hadduu bariisku dhow saa rabta yeel laakiinna batrool hadduu ku dhow wasaaradda batroolka warqadba ka wadataa qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay shirka ayaa dhankooda ka hadlay sida xal loogu heli karo dabka ka dhasha kaalmaha shidaalka in loo sameeyo seminaaro lagu dareensiinayo khatarta ka iman karta shidaalka saktarka shidaalka iyo batroolka iyo waxaas adi shidaalka noocyadiisaba waxaa ka iman karaa in ay dowladdu u samayso maxaa baraarujin fara badan oo dadka guud ahaan inta la isu keeno waa la isgaran karaa maalmo loo bixiyo siminaaro sidaasoo kaleeta
gaar ahaan hay u lahaato wasaaraddu laakiin annagoo dhan baa naga saaran maanta magaaladan kismaayo hadday gubato waxaa weeyaan nin walba buulkiisu kusoo yay ugu imaanaysaa marka intaysan dhicin yaa la rabaa inay khatarahaasi ka wada hortagno si wada jir inaan uga hortagno hadday nahay ganacsato iyo haddii maxaanku yidhahda maamul nahay dowlad nahay taa waxaan ku weergelinaya macnaha dadku in dadka batroolka baabuurta shubanaya inay iyaga laftoodu kaalimaha ka shubtaan batroolka baabuurka oo ay joojiyaan foostooyinka arrintan ah tababar in loo sameeyo dadkan oo wakhti kooban la siiyo in wacyigelin loo sameeyo in ganaax uu ka dambeeyo oo la ganaaxo qofkii inta la wacyigeliyey wax loo sameeyey la yidhi sidaa samee ee mataqaanaa joojin waaye
shirkan ayaa door muhiima ka qaadanayo in maamulka jubbaland iyo ganacsatada magaalada kismaayo si wada jir ah ugu wada shaqeeyaan xal u helidda dabka kaalmaha shidaalka